subax wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax booliiska gobolkani banaadir oo gacanta kusoo dhigay nin baraha bulshada ku baahiyey isagoo tacadiye u geysanaya gabar aad u da-yar iyo taliska booliiska war ka soo saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magacaabay gudoomiye ku-xigeenada iyo sidoo kale xogayaha guud ee gobolkani banaadir laamaha ammaanku amaro culus ka soo saaray falalka amni darro ee ka dhaca deegaanada gobolka nugaala somalilan oo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay afartan iyo shan milyan oo dayn ah sidoo loogu yeeshay xukuumaddeeda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo fariin ku aadan dagaalka al-shabaab u diray shacabka gobolka hiiraan iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha cusub ee dowladda imaaraadka carabta
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan waa koob iyo labaatanka bisha nofembar sanada laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaaye warka subax iminkana kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsanna laamaha ammaanka ee booliiska gobolkani waa taliska booliiska gobolkani banaadir ayaa waxa ay gacanta kusoo dhigeen nin saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ku faafiyey muuqaal uu tacdiye u geysanaya gabar aada u da-yar waxaana sidoo kale arintaasi war ka soo saaray taliska booliiska taliska booliiska oo howlgallo ka sameeyey xalay degmada karaan ee gobolkani banaadir ayaa waxa ay gacanta kusoo dhigeen ninkaasi oo saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada kasoo muuqday isaga oo tacadiyo u geysanaya gabar aada u da-yar oo markaasi u muuqatay in uu maandooriye siiyey amase u muuqatay qof maandooriye isticmaalaya laamaha ammaanka oo waa kadib markii muuqaalka lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa si weyn kaga falceliyey bulshada soomaaliyeed iyagoo oo si weyn iskula dhex marayay saacadihii lasoo dhaafay waxaana arintaasi ku baxay ciidanka booliiska gobolkani banaadir kuwaasi oo degmada karaan ee gobolkani banaadir howlgallo ay ninkaasi ka baadi goobayaan ka sameeyey waxaana ugu dambeyntii ku guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan ninkaasi iyagoo sidoo kalena talisku sheegay in ay sharciga horgeyn doonaan ninkaasi ay sheegeen inuu tacdiye xun u geystay gabar aada u da-yar taasi oo baraha bulshada kasoo muuqatay saacadihii lasoo dhaafay taliya ku-xigeenka labaad ee booliiska gobolka banaadir waa jenaraal sakiye xuseen oo markii ninkaasi gacanta lagu soo dhigay kadib qoraal soo saartay ayaa waxa ay sheegtay inwaa in booliisku ay cadaalada horgeyn doonaan ninkani waxaana sidoo kale ay shaacisay inay baaritaano culus ku socdaan ninkaasi oo haatan gacanta lagu hayo markaana haddii aynu fiirino madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu fariin ku aadan dagaalka al-shabaab uu u diray shacabka soomaaliyeed isagoo waa madaxweynaha soomaaliya oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kalena halkaasi shilay gaaray ayaa waxa uu fariin u diray shacabka gobolka hiiraan kaasi ugu baaqay inay sii laba jibaaraan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud arrimahaas ka hadlaya wuxuu yidhi bulshadeennii aan ku nimiday dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka galmudug maantay kusoo gabagabowda meeshaanan kusoo gabagabaynaynaa xamaraan u soconnaa dee alla yidhaah runtii meelihii aan tagnay ee laga xoreeyey cadowga meelo aad iyo aad u qurux badan dadaal badan dadkeedii ay muujiyeen runtii aad iyo aad loo dadku u istaageen maamulladu u istaageen oo runtii meel fiicanna la gaarsiiyey dagaalka iyo dadaalka lagula jiro nimankan waaye wax yaraa noo dhiman wax yaroo noo dhimanna ilaahay idankiis waa dhammaystiraynaa mar dhow aad iyo aad ayaan raalli uga nahay dowladda federaalk ee soomaaliya haddaan nahay dadaalka hirshabeelle ka socda iyo kan galmudug ka socda intaba meel kasta oo deegaanada ka tirsan ama jamhuuriyadda soomaaliyaba ka tirsan oo shabaab uu joogana mana nasanayno mana hakanayno inta uu shabaab joogo ilaahay idinkiisa waa daba soconnaa gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan meel aad iyo aad u sarrayso gabagaba ah qaybtan oo sidoo u sheega madaxweynaha waaye qaybta galbeedaan u soo soconnaa mar dhow ayadana waad maqli doontaa deegaanada galbeedka webiga shabeelle jiroo dhan oo ayagana muxuu ahay shabaab laguma haayo laleeyahay horumarintii iyo mashaariicdana mugaasaa dadka iyo nafiskaba ugu horrayso ilaahay idankiis dalka looma la'a dibudhis iyo horumarin looma la'a laakiin waxaa looga suurtogeli kari waayey waxa waaye waa nimankan imtixaanka ah oo dhibkaad aragteen la taagan waaye ayagana ilaahay idankiis in yaraa dhiman dadka soomaaliyeed meel kastoo jooga waa u hambalyaynayaa waana bogaadinayaa ciidankooda iyo shacabkoodaba guud ahaan siday isu leeyihiin istaaggay u istaageen ka hortegidda shabaab dadka weliba hirshabeelle iyo galmudug joogahay sida ay ugu safteen arrintaas waxaan sidoo kale soo dhoweynaa on bogaadinaa abaabulka xoogga leh ee ka socda koonfur galbeed deegaanada koonfur galbeed oo xuduudda nala leh muxuu ahay dowlad goboleedka muxuu ahay hirshabeelle xuduudda la leh ayaa ayaguna dadaal aad iyo aad u xooggan oo dhiiranaan iyo firfircooni badan ay ka muuqataa ka socda sidaas daraaddeed waa astaamaha shabaab inuu naga dhammaanayo mar dhow haddii allayidhaha waana dhammaynaynaa mar kale dadka reer hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiinna ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba aad muujiseen waa wax weyn waxa yayarka ahee naflacaariga ahee cadowga uu meelaha dadka uu ku dhibaateeyana dhibaatayntaasi shan iyo toban sanaan ku soo jirnay markaan waa heliliqo waa markii meelihii ugu dambaysan waaye rafashadii ugu dambaysan waaye waxaa shabaab hadda baryahan lagu arkaayo xaqaraxayn uga soo aragto aragteen xaqii qarxiyeen iyo xaggay qarxiyeen uga soo aragteen naxariis darradii besay ku soo aruurta marka haddii dadku ku sirnaa jiray dowladnimo iyo nidaam iyo cadaalad iyo waxbay ka shaqeeyeen la dhihi jiray waa soo dhammaatay qaybtii naxariis darradeedaa soo hertay dadka in boqol boqol iyo labalaba boqol iyo kunkun loo dilo ayaa ku soo hartay shabaab inta ku soo harta waa intaas car shabaab oo aan qarax wadin meel ha soo istaago car shabaab aan qarax wadin oo dagaal u socdo duulaaya ha la arko shabaab aan qarax wadin oo meel joogo isdifaacaya ha la arko qarax wiilal soomaaliyeed oy qalbiga ka xadeen oy darooga siiyeen oo issoo qarxiya ay yidhaahdeen iyo kuwa baabuurtoodii wata inta ka dhexlaba qaraxii uga soo aruurtay qaraxana mar dhow waa dhammaana asigana meel lagu sameeyo iyo meel lagu soo agaasimo ijid la soo marsiiyo haddii la waayo haddee meelu maraayaba saa garanaya qaraxi ilaahay idankiis aniga waa ii soo muuqataa iftiinkii guushaa ii soo muuqdo ma dheera insha allaahu mar dhowna waa gaaraynaa farxad iyo dabaaldegyo badan ayaana isugu imaan doonnaa aad iyo aadaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
markaana haddii aynu fiirino gobolka nugaal laamaha ammaanka ee gobolka nugaal ayaa waxa ay soo saareen amaro culusa oo ku aadan falalka amniga ka dhanka ah amase falalka amniga lagu qalqalgelinayo ee ka dhaca deegaanada gobolkaasi haddaba taliyo ku-xigeenka qeybta gobolka nugaal gaashaanle maxamuud muuse bile ayaa waxa uu ka hadlay falalka amni darre inta badan ka dhaca gobolkaas sidoo kalena fariin adag ayuu ka soo saara
cabtow caadaystay cabidda khamriga iyo ka ganacsigeeda iyo wareejinteeda haddana in bulshadii la waxyeeleeyo oo la hubaysan yahay waa ka howlgalnay halkaas xalay haddaanu ciidanka biliisku aanu goobta ku maray ciidanka anaa la socday waxay nagu bilaabeen xabad waxay bilaabeen xabad rasaastu markay isdhaaftay ka bacdi meesha waxaa ku dhaawacantay saddex askari oo laba ay tahay kuwii barcadda ahaa oo anuu hadda gooba ay askar u yihiin oo ka diiwaan gashan yihiin anuu garanmamayo laakiin waa tuutaysnaayeen tuutay qabeen tuuto iyo boosh iyo qori baa la watay guri baana leeyahay ciidan baan u nahay oo aanu ka tirsannahay joognaa labaa ka dhaawacantay labadoodii qori iyo labadaas gacantaan ku dhignay nin kale oo faramaraana gacantaan ku dhignay saddex baan ka qabanay annagana waxaa naga dhaawacay askari iyo gabar shacabah oo aagii askari ku dhaawacayana ku dhaawacantay intaas ayaed khasaaruhu wax kale oo khasaara ah meeshaan kama dhicin dadka noocaas oo kale ah oo caadaystay falalka amni daro iyo nabadgelyo xumada magaalada bartankeeda raba inay xabad ka ridaan ayagoo wax ka maqan iyo waxay doonayaan midna aan la garanayn waxa weeyaan loogu dulqaadan mayo magaalada tan cidna marti annagu gumanay waxaa la yidhi dad yaa u geesisan oo dad yaa u deeqsisan dad dowlad baa u geesisan ayadaa waxay helaysaa intaas oo kun oo aan isku jifi iyo isku reer midna ahayn oo xabadda meel u wada ridaysa mar qura meel u wada ridaysa rasaastooda saanadoodana haysata dibna aan u fikirayn barbar u wada ridaysa taliyaha ayaa baaq u diray dadka
codkaasina waxaa ugu dambeeyey taliya ku-xigeenka booliiska gobolka nugaal ayuu ahay markan haddii aynu fiirno somalilan somalilan ayaa markii ugu horeysay waxa ay faahfaahin ka bixisay sida loogu yeeshay lacag dayn ah oo tiradeedu gaaraysa afartan iyo shan milyan waryaheena cabdiwahaab cirguje ayaa hargeysa kasoo waramay wasiirka wasaaradda maaliyadda qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane sacad cali shire ayaa saaka waxa uu hor yimid guddida dhaqaalaha iyo maaliyadda ee golaha wakiilada somalilan waxayna qaateen kulan albaabada u xidhnaayeen kaasoo saxaafaddu dibadjoog ka ahayd waxaana uu qaatay saacado kooban kulankaasi markii uu soo dhammaaday waxay warfidiyeenka uga warbixiyeen wixii ay ka wada hadleen guddidaasi sidoo kale wasiirku waxa uu faahfaahiyey sida loogu yeeshay lacag shan iyo afartan milyana oo somalilan lagu leeyahay marxaladaha soo martay iyo sida ay lacagtaasi u qaateen
waxaanu ka soo baxnay shir aan ula lahayn guddida dhaqaalaha ee guriga wakiilada shirkaas oo la xidhiidha shirarkii taxana ahaa ee aanu haru u wada lahayn shirkaas wuxuu ahaa su'aal iyo jawaab si fiican baanu noogu dhacay oo noogu dhammaaday waan uga mahad celinayaa guddiga iyo guddoomiyahooda waa mahadsanti horta sideedaba dowladuhu deyn way qaataan kaab oo dhan deyn baa lagu dhisaa iminka wadammadan jaarkeenna haddaan soo qaato waddanka jabuuti waxaa lagu leeyahay deyn gaadhaysaa hal bilyan iyo lix boqoloo milyan oo doolar waddanka etoobiya waa afar iyo afartan bilyan ayaa lagu leeyahay kenya waa ilaa toddobaatan bilyan waana dee ku saxsan yihin haldan waayo tareennada iyo jidadka iyo eerboorada iyo dekedaha waxaa lagu wada sameeyey deentasa lagu wada sameeyey xitaa markaad u eegto waxaan idhahdaa marka loo eego wax soo saarka iyo deynta waddan waliba qaatay runtii aad iyo aad baa waddamada iscaam ahaan ay nooga sarreeyaan iminka waddankaa kenya boqolkiiba deynta lagu leeyahy waa boqolkiiba toddobaatan wax soo saarkooda sanadkii madhadba jb resh marka la eego marka ingiriiska lagu idhahdo sidoo kale jabuuti waa boqolkiiba dhowr iyo afartan innanka haddaad isba bardhigto wax soo saarkeenna sanadlaha iyo deynta laynagu leeyahay waa boqolkiiba hal keliyaba aad ba u yartay deynta shan iyo afartanka milyan runtii maalintii hore sheegayna warta boqolkiiba lix iyo konton waxaan kala soo wareegnay dowladihii hore dowladda mabmaha intii hore iyo intan dambeba markaad eegto runtii meesha lacagta ku baxday waa kaabayaal weliba kaabayaashan dubu qaramaynay ayaa boqolkiiba afartan ka ah boqolkiiba ilaa sagaal iyo afartan waxaa kaa waxaa la xidhiidha amniga amba saanad amba dee qalab ciidanku u baahan yahay amba baabuur ciidanku u baahan yahay oo loo siyaamaado loo qaatay marka runtii aan waxaan qabaa ineen waxay nagaga luminaana jirin kaabayaal baynu siisanay waxa inaga maqan dabcan dee biilal soo wareegaana way iska jiraan waana wax caadi oo la galo si fiican baayaan arrinkaanuu maaraynaa xafiis dhan baanuu samaynay nidaam baanuu samaynay w combuterized dadka deynta deynagu leh mid walba xilligoodaa lagu siiyaa sidii loogu talagalay cabdiwahaab curguje warbaahinta dalsan hargeysa
guud ahaan warkii subaxaad kala socoteen dhegeystayaal raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddii wararkaygu segaan waxay dibka heli karaan baraha aynu internet ku leenahay ee radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talalhel